SBS Radio
idhaahdo ina lilahi wa ina ililahi raajicuun maxamed ismaaciil suuriye oo walaalkay ahaa iyo dad fara badan oo soomaaliya oo magac iyo miqaan baan ummadda ku lahaa iyo sharafba anoon soo kala kala saaraynin ayaa ku geeriyooday maalintii jimcaha ahayd magaalada kismaayo halkaas oo ay dhibaato ugu geysteen dhibaatadaas ay ka dambeeyeen nimanka la yidhaahdo al-shabaab meesha waxaa ku dhintay ilaa iyo dhowr iyo labaatan ruux saddex iyo labaatan dhimasho dhaawaca waa dhinteen ilaa soddon iyo saddex bay gaarahayaan dhaawacuna ilaa dhowr iyo konton bay gaarahayaan marka waxaan dhihi lahaa marka ugu horeysa ilaahay waxaanu ka baryanaa asaga iyo ummadii meesha islaamka ahayd ee ku dhimatay in ilaahay u naxariisto jannadii firdowsa noogu bashaareeyo kuwa dhaawacahana ilaahay waxaan uga baryahayaa in maaragtay caafimaad degdega ilaahay siiyo oo ilaahay u booba dhago walaalo waxaa kaloo jira aan u mahad celinahayaa intii hawshaas ay dhacday dad fara badan baa noo soo tacsiyeeyey ka qoys ahaan aada iyo aad baan ugu mahad celinahayaa saaxiibadii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo dadkii aan oo dhan meel kastaay joogaan ama wadankan hadda australia aan jooga ha noqoto ama meel kastoo ay caalamka ha noqoto waxaan weliba si gaara ugu mahad celinahayaa madaxweyne axmed maxamed islaam oo arintaasi tusid gaara nooga soo tacsiyey oo iisoo tacsiyeeyey waxaan leeyahay waa mahadsan tahay dhammaantiin dadkoodiba waa magaalay intaa markan ka baxo maxamed wuxuu ahaa walaalo horta maxamed wuxuu ku dhashay gobolkan jubbada hoose kadibna waxa uu uu waxbarashadiisa iyo dugsiga qur-aanka ka galay magaalada muqdisho dugsiga hoose iyo kii dhexe iyo kii saraba wuxuu uga baxay magaalada xamar dabadeedna wuxuu ku biiray ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu noqday sarkaal ciidamada booliiska soomaaliyed ka tirsan dabadeedna isagoo sarkaala oo ayaa dowladdii burburtay dhexe kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii dabadeedna de wadanka wuu kasoo tegay markaasayto waxa uu yimid dalkan australia kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii halkan waxbarasho kale uu ka galay dowladna markuu muddo joogay waxa uu u gudbay meesha la yidhaahdo ingiriiska halkaas oo maxaan ku leeyahay howlo ganacsi iyo wax ka bilowday markii la gaaray kun sagaal two thousand afar iyo tobankii maxamed waxa uu ka mid noqday baarlamaankii laga oo dowladii rasmiga ahayd soomaaliya ay yeelato dowladihii kumeel gaarka ah markay soo dhamaadeen oo madaxweynaha ka ahaa madaxweyne xasan sheekh ayuu xubin baarlamaan ka noqday dowladii ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdiweli sheekh axmed ayuu wuxuu ka noqday wasiir ku-xigeen wasaaradda dhismaha iyo howlaha guud isagoo xildhibaan ah kadibna doorashadii dambe ee dambe ma ma uusan ku guuleysanin kadibna wuxuu ku noqday ingiriiska halkaas oo business uu ku lahaa haddana siyaasadana kama uusan bixin haddana markii arrintan ay dhacaysay waxa uu maxaan ku leeyahay ahaa musharax madaxweyne jubbaland ayuu ahaa marka taariikhdiisa oo kooban ayaan intaas weeyaan maxaad is leedahay waa ku khasabtay inuu dalkii dib ugu noqdo siyaasadda uu u galo
walaalow ninkan muxuu ahaa marka ugu horeysaba markiisa waa ku sheegay oo wuxuu ahaa ciidamada booliisku ahaa nin nabadda ka shaqeeyuu ahaa nin nabad jecel buu ahaa nin dalkiisa jecel buu ahaa marka mar walba uu joogay dibadda uu joogay nin dalka la xiriiri jiray oo maxaan ku leeyahay tale ka bixin jiray oo maxaan ku leeyahay inuu dalka nabad ku noq kusoo noqdo oo mataqaanaa dalkiisa uu dib isugu istaagtaago nin weligii ku fikiri jiray buu ahaa oo mataqaanaa aada u jeclaa marka waxa u goostay markii dambena in uu maxaan ku leeyahay wixii uu ka qaban kara dalkaasi naftiisa iyo noloshiisaba iyo xoolihiisaba u huro oo dalkii ku noqdo oo uu maxaa ku leeyahay dalkaasito wixii uu u qaban karayo oo dal dowladnimadii si rasmiga ugu soo noqon lahayd ka shaq qaybtiisa ka qaato ayuu aada u jeclaa marka nin markaan dalkiisa jecel bu ahaa saas u hawla leh waa markii ugu horreysay oo dhacda noocan oo kale kismaayo ay ka dhacday inkastoo nasiib dare magaalada muqdisho oo kale weeraro noocaas oo kale ay ay marar badan ka dhaceen ee qurba joog badan baa ku dhimatay weerarkan iyo weeraro hore magaalada muqdisho ka dhacay ee aragtidaada ma kula tahay dhacdooyinkan oo kale inay ee, dadka ka niyad jebinayaan qurba joogta inay dalkii ku noqdaan aniga walaalow marka ugu horeysa waxa weeyaan dhacdooyinkaasu meel kastay ka dhaceen soomaaliya waana mataqaanaa eh, wayna ka jirtaa xabar bay ka jirtaa baydha bay ka dhacday gobolada dhexe bay ka dhacday maxaan ku leeyahay waqooyi bay ka dhacday kismaayo ka dhacday meel walbay ka dhacaysaa marka waxaa samaynayana waa nimankaasito la yidhaahdo al-shabaab waay Eh, qurba joogtu eh, eh, waxay ka mid yihiin shacabka soomaaliyad bay ka mid yihiin anigu ma qabo mataqaanaa fikriyan in dalkan looga cararo nimankan anu waxaan qabaa inaynu wadajir ula dirno haddaynu ka cararo waxba macnaa ma sheegayso sidaasaana dhibka u taagnaanahaya waxaan qabaa aniga in dowladda eh, jirta eh, ama dowlad kastoo jirtaba in lala shaqeeyo oo nimankaas sidii dalka ama kuwa gobolada ha noqdaan ama dowladda dhexe ha noqdaan waxaan qabaa nimankaasita wadajir shacabka soomaaliyed wadanka gudihiisa ha joogaan ama dibadiisa ha joogaan eh, oo qurbajoog ha ahaadaan in maxaan ku leeyahay layskugu tago oo lala diriro oo nimankaasita wadanka laga saaro hadeerba maalintii dhawata meesha dhib weyn baa ka dhacay waan ognahay ayada ay saas tahay haddana waxaan aada ugu ammaanahayaa eh, ciidamada geesiyaasha ahaa ee soomaaliyeed ee maxaan ku leeyahay jubbaland joogay oo maxaan ku leeyahay soo afjaray ayadoon cid kale oo la kaasha ay la kaashadeen uusan jirin aad baan ugu ammaanahay naf badan baana dhiman lahayd oo ku baabi'i lahayd oo la baa la badbaadiyey haddii aan maxaan ku leeyahay ciidankaas geesiyaasha iyo dee madaxdii madaxdooda oo madaxweyne eh, eh, axmed uu hormood u yahay way soo afjareen ayagoon dowlad kale iyo cid kale midna la kaashan marka waxa weyaan nimankan fulayaal waaye inay meel isku qarxiyaan inay meel dhibaato iyo ka- ay ka sameeyaan marka haddii kuwana gudaha jooga iyo kuwana dibada joogaba aynu ka cararo hadda dalka waxaweya dee dad kalea dalka yeelanaya marka waxaan qabaa anigu in lagu dhiirada la- lala dagaalamo la iska dhacdhiciyo xilli waxay ku soo aaday hadda ololo doorasho uu ka jira magaalada kismaayo iyo jubbaland oo doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka hadda eh, loo diyaargaroobaya Eh, dhacdadan saameyn ma ku yeelanaysaa bay kula tahay eh, dhanka siyaasadda maya anigu ma qabo inay saameyn ku yeelanayso waxay noo noqonaysaa digninay noo noqonaysaa in laga sii taxadiro oo awalba maxaan ku leeyahay jubbaland waa markii ugu horreysay oo noocan ay ka dhacdo macnaha waxaweyaan digniin fara badan ayaa laga qabay oo lala socday oo mataqaana waxay nimankanu ay yihiinna waa la ogaa marka haddee hadda maadaama lagu jiro mataqaana xilligii doorasho iyo mataqaana eh, ololihii lagu jiro dee meel un bayn bilo aadan dee meeluu kasoo siibta lama weynayo marka meel un bay kasoo siibteen haddana waxaan qabaa waxa weeyaan waxay u dhibaysa male digniin baana laga qabaa waana loo diyaar garoobay doorashadana waa dhacaysaa doorasho xaq iyo xalaala meeshaasitaan rajeynayna inay ka dhacdo haddii alla yidhaahdo nimankaasna sidii loola diriri lahaa dowladda markaa meeshaa timaada ay ay- ay ka shaqayso shacabkana uu ku raaco dowladda dhexena ay maxaan ku leeyahay ku taageerto aniga saasaan qabaa sbs.com.au